Ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ayaa jirdil xooggan u geystay nin qaba cudurrada dhimirka ku dhaca oo ku sugan magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. Aabbaha dhalay ninkan ay jirdileen ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ayaa warbaahinta la hadlay, wuxuuna ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen, isagoo sheegay in wiilkiisa oo xanuunsan uu ka ambaday xaafadda kadibna ay qabteen ciidamada maamulka koonfur galbeed kuwaasoo saacado xiriir ah jirdilayay markii dambena isagoo qaaban soo daayey
markii lahahay waa macnaha laqowado ana dibabaarista la jeeyo lahabaarana hata ku shakina lanka anta ka aragnina hata garahaada lahay inugi meela aragda yani yaalka jirdi meeliyadahay daatana saad inka sii daran hatan sidii aaska dhaliya dharaantis ee waa inkooy aaska dhaliya wallaahi billahi tallaahi aaska dhaliya dharka laa kusiin dharaantis iyo dharka baasimin goya ma insiinde may intaraayan xasidam waay wuxuu sheegay inay ku eedeeyeen wiilkiisa xanuunsan inuu yahay xubin ka tirsan xarakada al-shabaab taasoo uu ku tilmaamay waxba kama jiraan isagoo isweydiiyey sida qof waalan oo lawada og yahay loogu tilmaamayo inuu yahay al-shabaab
ilaahay baa loo ilaashay baa loo isku kulmay may may leeyahay al-shabaab al-shabaab miirtay gabe alanka miirtay ma oo isma aragayta lan miirtay gabna al-shabaab buu wal jugdo waa askartinta la kafa saabo ma fail marka reed way baa wayn ku dugay oo cabashada aan diirsiyay madaxda dawladda aabaha cabanaya ayaa qudhiisa ah nin curyaan oo aanu lixaadkiisu u dhammaystirnayn ma ahan markii ugu horreysay oo ay ciidamadan tacaddi u geystaan qof dhimirka la